فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulan wanaagsan qodobadan caawa barnaamijka ku soo gudbinayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo ka hadlay halista heshiis aanay xildhibaanadu arkin oo loo saxiixay dowlad shisheeye barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan hooyo ama aabbe ama macallin ma habaartaa carruurtaada ama magaalada aad ku nooshahay haddii ay sidaas jirto ma og tahay cawaaqibta ka dhalan karta waxaan idinsoo gudbinaynaa sheekh maxamed ismaaciil oo arrintaasii faahfaahsan uga hadlaya barnaamijka dhegaystayaal waxaa kale oo aan idinkugu soo gudbinaynaa odayaasha ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gedo oo ka hadlay xayirada xagga duulimaadka ah ee ay dowladda federaalka saartay magaaladaas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaan idinsoo gudbinaynaa xubnihii joogtada ahaa ee aad inoogu barateen ee caafimaadka iyo wararka dunida
أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay waxaa faahfaahin dheeriyaa laga helayaa dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada buulaberdi ee gobolka hiiraan kuwaasoo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka xogaha dheeraadiga ee laga helaya dagaaladan ayana waxay sheegayaan in lagu dilay siddeed iyo toban xubnood oo ka mid ah askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka halka lagu dhaawacay lix iyo labaatan askari oo kale waxaana ay ciidamada dowladda federaalka halkaasi uga carareen sagaal ka mid ah meydadka ciidamadooda dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana waxay halkaasi ku gubeen gaari cabdibilaa oo uu leeyahay cali jeete waxaana inoo suurta gashay inaan helno magacyada qaar ka mid a askarta iyo saraakiisha lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay dagaalka magacyada saraakiisha dagaalka lagu dilay ayaana waxay kale yihiin maxamed gaduudow cilmi cabdalle iyo ciise xasan jiis magacyada askarta dagaalka lagu dilayna waxaa ka mid ah cusmaan xasan garaad muumin dacwo xiiray abuukar caale iyo waqooyi halka magacyada askarta la dhaawacayna ay kala yihiin muuse cade saacid iyo maxamed jeele ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana waxay sidoo kale halkaas ku soo furteen ilaa iyo shan qori oo ake forty seven ah dowladda maraykanka ayaa waxay sheegtay in maamulka yahuudiya uu dhisayso awood ciidan oo ay isku difaaci karto koongareeska maraykanka ayaa waxuu shaaca ka qaaday in wasiirka difaaca ee maamulka cusub ee maraykanka uu qadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowra oo la xidhiidha danaha yuhuudda ee dhulka muslimiinta ee falastiin war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ayaana lagu sheegay in wasiirka difaaca ee xukuumadda washington uu sheegay inay maamulka yuhuuddu ka caabinayaan sidii u yeelan lahayd awood buuxda oo militari si ay iskugu difaacaan ninkan oo dhowaan loo dhaariyey jagada uu ka haya maamulka cusub ee trump ayaana wuxuu xidhiirkiisii ugu horreeyey qadka telefoonka ee dibadda kula hadlay netanyahu ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda iyadoona ay midan u muuqatay in madaxda maraykanka oo idilay u tartamayaan sidii ay yuhuuddu garab wax ugu siin lahaayeen qabsashada dhulka muslimiinta ee falastiin xilli maalin ka hor uu sheegay trump in dadka falastiiniyiinta laga baarkicinayo ghaza islamarkaana qaxooti looga samaynayo waddamo ay ka mid yihiin masar iyo urdun maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa waxay duuqiimo khasaare kala duwan geystay ka fuliyeen gobolka daarfuur ee suudan iyadoona ciidamada milatariga suudan ay la wareegeen gacan ku haynta deegaano ku yaala bariga gobolka niil ciidamada milatariga suudaan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in maleeshiyaadka dacmu sariica maare safeeduqime aad u xoogan oo xagga cirkay ka geysteen suuq weyn uu ku yaala magaalada alfaashir ee caasimada wilaayada alkhartuum waxayna sheegeen in duqintaas diyaaradeed ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo toban ruux oo shacabreyd ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan tani ayaana waxay ku soo aadaysaa iyadoo maleeshiyaadkan ay xasuuq aad u daran ka geysteen isbitaalka as-sacuudi ee magaaladani ku yaala iyadoona xasuuqaas ay ku dhinteen in ka badan toddobaatan ruux oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale ciidamada suudan ayaa waxay warmarre milatari ka sameeyeen deegaano ku yaala bariga gobolka niil ee waddankaasi islamarkaana ay gacanta ku dhigeen deegaano halkaasi ku yaala afayeen u hadlay ciidamada suudan ayaana wuxuu xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen deegaano ku yaala bariga gobolka niil dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka r s f iyo ciidamada milatariga suudan ayaana wuxuu saameyn aad u xoogan ku yeeshay shacabka reedka ee ku dhaqan dalkaasi iyadoona ay dadka shacabka noqdeen kuwo barakacay iyo kuwo ku dhintay duqiimaha iyo xabadda isweydaarsanayaan labada dhinac kooxaha mucaaradka m labaatan saddex ayaa gacanta ku dhigay magaalada goma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga dalka kongo maleeshiyaadka m labaatan saddex ee ka dagaalama kongo ayaa lagu waramayay inay la wareegeen magaalo muhiima oo ku taala bariga dalkaasi islamarkaana ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda kongo maleeshiyaadkan ayaa waxay kacdoon hubeysan kaga soo horjeedaan xukuumadda talada dalkaasi haysa iyadoona lagu waramayay inay taageero ka helaysa dowladda ruwanda oo xuduud la leh dalkaasi kongo bayaan ka soo baxay sabtidii lasoo dhaafay dowladda kongada dimuqraadiga ayaa lagu sheegay in xidhiirkay u jirtay ruwanda sababo ku aadan inay diiday joojinta taageerada ay siinaysa fallaagadani ka soo horjeeda dowladda wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan maleeshiyaadkan ee ciidamada ruwanda ee ku sugan magaalada goma oo ah magaaladay la wareegay inay ku amreen in muddaha afartan iyo sideed saac gudahood ay isku soo dhiibaan hubkan ay ku soo wareejiyaan bayaan ay soo saareen ciidamada dowladda uruguay ee qaybta ka ah howlgalka qaramada midoobey ee deegaanadaas ayaa lagu sheegay in ciidamada kongo ay isdhiibeen hubkiina ay wareejiyeen dadka reer khaza ayaa maanta si farxadle dib ugu soo laabtay deegaanadoodii ku yaalay waqooyiga marinka khaza kadib muddo dheer way halkaasi ka maqnaayeen shan iyo toban bilood oo goodoon iyo duuqiimo kadib waxay maanta dadka barakacyaasha ee ku sugan koonfurta marinka khazay dib ugu laabteen deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka waxaana shaashadaha caalamka maanta si weyn u qabsaday farxadda tahniyadda iyo takbiirta reer khazi ee ku aadan inay dib ugu laabanayaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka mid waliboo ka mida barakacyaasha dib ugu laabanaya waqooyiga oo la weydiinaya dareenkiisa ayaana waxuu ku jawaabaya inuu aada ugu faraxsan yahay muddo kadib inuu dib ugu laabto deegaankiisa iyo gurigiisa islamarkaana uu rajeynayo inuu la kulmo qaar badan oo ka mida dadka uu jecel yahay waxay sidoo kale sheegeen dadkan mar la weydiiyey sababta ay mar kale dib ugu soo laabanayaan deegaanadooda inay marnaba ka tegeen khaza ayna halkani ku dhimanayaan si guud ahaan waxaa maanta marinka khaza ka jirta farxad aad u ballaaran oo ka duwan farxadihii hore waxaadna moodaa marka aad daawato muuqaalada halkaasi ka imaanaya in maanta ay u tahay maalin ciida sida ay takbiirta iskaga dabadhacaysa awgeed wejiyadii ilmiin jiray sanadkii lasoo dhaafay oo dhan ayaana waxaa maanta buux dhaafiyey farxadaad u ballaaran allah ayaana ku mahadsan oo jebiyey cadowgiisa addoommadiisana u hiiliyey dhabtiina cisada waxaa iskale allah rasuulkiisa iyo inta mu'miniinta ah wararka caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan aqalka odayaasha ayaa ka hadlay halista heshiis aanay xildhibaanadu arkin oo loo saxiixay dowlad shisheeye isagoo la hadlayay koox dad ah ayuu cabdi ismaaciil samatar sheegay inuu halis badan keeni karo heshiiskii aan la akhrin ee turkiga loo saxiixay in badan anu waxaan ku dooday in dalka dadku leeyihiin kow markaa haddaad ka seexataan inta sidii waraaqda la laabto waddanka la qaato waad mutaysateen qofkii seexdaa siciid dibi dhalay soo mahayn ya qofkii seexdaa ayuu siciid dibi dhalay haddaad ka seexataan oo tidhahaan halkaasaa lanoo fadhiyaa wixii aad mutaysateen baad hesheen taasi waa kow ta labaad waxa weeye ultimately tilmaan baan idin siinayaa taariikhiyan soomaaliya waxa weeyaan saddex iyo lixdankii weeyaan waa mucaahadadii ugu horreysay ee lala saxeexdo dalka ruushka ama sovietska la odhan jiray in ciidanka haynoo tababaraan bal dadku siduu ahaan jirayay iyo sida loo nasakhmay ku tusasaa aadan cabdillah allah u naxariistay madaxweynihii wuxuu tegay italy buu tegay talyaani buu tegay si uu kuwaa ula soo xaajoodo allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii markaa joogay cabdirashiid cali sharmaarkana moscow ayuu tegay markaasaa qoladii mosco tagtay ayaa heshiis soo gashay way ka soo hor noqdeen aadan markaa markuu aadan maqan yahayna ra-iisul baarlamaanka ayaa sii haya meesha aadan isagoo talyaanigii iyo reer galbeedkii la xaajoonaya ayay qoladii baarlamaanka geeyeen wixii ruushka ay kula soo heshiiyeen markaasay baarlamaankii mariyeen dabadeedna ninkii ra-iisul baarlamaanka ahaa ee kusimaha madaxweynaha ahaa ayaa saxeexii ku dhuftay aadanu markaa madaxweynaha talyaaniga la jooga oo hays hor fadhiyaan oo doodii ku jira ayaa waraaqdii lasoo hordhigay wayba dhammaatee maxaad ka hadlasaa baa la yidhi wuu iska sii watay doodiisii halkaa ka muuqayliye wuu yimiday qoladii buu yidhi ii keena heshiiskii la saxeexay ii keena guddoomiyihii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii baa u keenay intuu sidaa u qabtay ayuu hortoodii ku jeexjeexay tilmaan bay halkaasi ku tusaysaa waxay dadku diidan yihiin dowladi ma samayn karto markaa waxaanan uga warwarsanayn waxa weeye inay waxna yeeli karto waxaanan uga warwarsanayn waxa weeye markaynu aragno ficilkeegu wuxuu yahay haddaynu may odhan weyno dee in layna marsado abaalkeed bay noqotay ilaahow soomaali toosi aamin dheh ilaahow soomaali toosi intaad afar point five ku daba jirtaan ee waxoogaa ama wasiir dabagal ama xildhibaan dabagal ama waxan dabagal dantaada gaar ah ka shaqee ya ma toosaysaan dee laakiinse waxa weeye waxaa la ogaanayaa waxa weeyaan caasimaddii baan joognaa xamar ahayd intaynu maalin walba si nabadle u soo baxno inaynu nidhaahno waxaan hallana tuso haddaad taa yeeli weynaan oynu yeeli weyno dee ha laynagu soo saaro balaayo hadhow ha laynagu soo saaro markii aan meeshaa joogay su-aalba saddex su-aalood baan dadka weydiiyey mid waxay ahayd waaryaan nahay talabaadna waxay ahayd waaryaan ahaan jirnay saddexaadna waxa weeyaan yaan noqon doonaa waa yaan nahay yaan ahaan jirnay yaan noqon doonaa marka waxa weeye labada sannadood iyo barhkan aan xerada ku jiray xeraan u bixiyey meesha xeradaan ku jiray dhallinyar fara badan oo soomaaliyeed baa isoo raadisa markaasaa dee qof walba bini aadan baa too ma wada arki karaysid kuwan arko intooda badan kole malaha laba saddex daqiiqo sheekadu noo bilaabanto ayuu mid walba ayaa laygu odhanayaa dee haniskuarka sheega eh reer hebel baan ahay wadnaha i go-a warinkaari kugu dhacdee maxaad uga baahantahy dadkii waxay cabbeen markaasi sida qura ee connection ama xidhiir qof aad ula yeelan kartid waxa weeyaan reer hebel baan ahayda anigana wallaahi wadnahayga ayay waran ku noqotaa talyaaniga iyo ingiriiska iyo axmaarada iyo wax walba faransiiska iyo waxay keeneen markaasi si laynoo kala qayb qaybiyo markii maxamed cabdulla xasan jugtii ugu horreysay uu jigjige ku gaadhsiiyey si laynoo kala qaybqaybiyo in la yidhaaho ininku reer hebel baa tihiin caaqilkaasi ayaad leedihiin caaqilkuna dowladuu ku xidhan yahay caaqil dowlad ku xiganaa muu jiri jirin dawaagii hore iminkana waxaaba la yidhi inta xumaamada dhawaaweyn loo soo xidhay ya ayaa la yidhi waa hadda waa duubabkii reerkaa la yidhi iyo kaa siyaasaddii ka talinaya waa ti ingiriiska iyo talyaaniga oo farfadhida halkan waaya waa la dulloobay markaa in la kala saaro dhaqanka iyo siyaasaddu waa kow waaya si haynu markaasi uga baxno dabinkan ku jirnee four point five maanta waxa weeyaan in xididada loo siibo xidhiidhka siyaasadda iyo dhaqanka ka dhexeeya waa in la kala saaro
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag odayaasha degmada doolow ee gobolka gedo ayaa si kulul uga hadlay xayiraadda dhanka hawada ah ee weli ka saaran kadib markii xasan sheekh uu hakiyey diyaaradaha rakaabka sababa la xiriira khilaafka kala dhexeeya axmed madoobe Een, waxaan isugu nimid ilaahay ha u raxmado nabadoon shira dhalahow nuur geeridiisaan isugu nimid haddaan soomaaliya aan joogno degmooyinka beled xaawo doolow haddii ilaahay kuusa mandheera een, etoobiya wixii naga joogay dadkaas waxaan tirsanaynaa oon ka tirsanaynaa shire malakumowd baa u yimid laakiin dayac dayac dowladda federaalka ka yimid in malaggiisii asdadejiyey baan tirsanaynaa siddeetan iyo shan gubaan jira annagu ma nihin siyaasiyiin shacab baan nahay in annaga siyaasad nalaku cadaadiyo oo nabadoonnadii iyo gabdhihii ay umulraacaan oo ay haddii ilaa garoonkii laga xidho annaga haddaan nahay reer doolow ama reer beled xaawo nahay waana baabi'iyeen siyaasadda shacabka in lagu baabi'iyo siyaasaddana ma mudno mana u dulqaadanayno shacab weyne xasan sheekh maxamuudow waad baabi'isay adiga iyo axmed mawdow hadday is haysaan annagu shacab baan nahay ma nihin dowlad waxaan nahay dandhaqato in dakhligannagii iyo iyo dilkannagii la isku darsado ma suuragelayso mana yeelayno waxaanan kaga dacwoonaynaa ilaahay baan kaga dacwoonaynaa rabbi baan kaga dacwoonaynaa shacab lagu tumanhayoo la leeyahay madaxweynea ay ankiray iyo madaxweynea ay ankiray hadda ka hor maana maqal in shacabkii la baabi'iyo oo la yidhaaho aniga iyo aniga axmed madoobaa isgafnay bus- eh, muxuu ahaa jubbaland iyo dowlad federaal ha isgudbiyey in dadka lagu laayo gabdhihii baa dhammaanhayo umulhihii baa dhammaanhayo hooyooyinkii baa dhammaanhayo mandheera hadda toddoba qof baa taallo oo looga waayey meel la mariyo Een, etoobiyana siddeed qof baa taallo shire oo nabadoonkii degmada doolow ah wuxuu u dhinta siyaasad siyaasad iyo dacati waxaad fasheen waad fasheen in faatakun buu yidhi macallinkii waxaad fasheen waad fasheene bal meesha loo soo noqon meesha loo soo soqon xasan maxamuudow meeshaad u soo noqon adigaa og waxa kuu harayna waad ogta duqaasi laba beri buu hadda xanuunsanaa laba beri bes toddoba beri waa haa toddoba beri waa xanuunsanaa toddoba berina waxay ahayd hal mar oo laga qabtay calooshaa laga qabtay dhakhtarka afarey daawo yar uu siiyey waxaa layidhi daawadaas meel ka habboon ha la gaarsiiye ha la gaarsiiye gaarsiinta ayada ahayd waxaan ugu cuslaatay in la qaado duqi oo meesha haddii hadda garoonka uu jiri lahaa oo diyaaradda anadii jiri lahayd waa la qaadi lahaa waxaa kaloo jirto gabar ayana sidoo kale oo waayeel ah oo hadda taallo isbitaal madheeraa bay taallaa kaadid baa ku dheggan la mid ee duqaas waxaasoo dhan dhibaatadaas waxaa noo keenay garoonkaas xihan haddee dowladdii federaalka ahayd ayadaa xihatay garoonka xamar maxaa laga cabanaya annagaa halkaan joogno saan hadda waxaan haystaane oo garoonka annaga xoolaha ku dhisanay waxaa annagaa qabsanay oo hal maalin aan jaqaf raashin aynu ku darsan ama aynu ciid carakaawo aynu ku darsanin ama lixir hayaahe maxaa u malaynaysaa ummad kale adeer ummaddan hadda waxaad haysto waxa saxa ma ahan dadka annaga inaan idinkoo nool oo dowlad sheegan hayo madaxweyne sheegan hayo in dadka annaga qaarna hawaasa loo qaado oo itoobiya salkeeda aan la aadno qaarna nairobi intii loo qaado in ku nafbaxaan ayagoo sii marhaya nairobi garoonka annagaan uu xiran yahay dowlad lagu maadeeci kara maan lagu raaci kara runtaa idin sheegaya been maahan waxaa ku idinla hadlay waa shacabkii maamul ma nihin annaga qolaa isku dhacsantiin ma nihin shacabkii baa nahay waxaan dhihi lahayn haddaad wax maqlaysaan oo dowlad sheeganaysaan siyaasad annaga shaqo kumila shacabkii baa nahay fura garoonka
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodob muhiim ah ayaa nugu soo maqan balse ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء Eh, بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين Eh, fruitis ama miraha eh, khudaarta aan isticmaalno Eh, runtii xalaqadan caawa waxaan ku qaadan doonaa eh, qeybta eh, miraha iyo khudaarta ayaan ku qaadanaynaa khaasatan miraha eh, khudaarta gadaal ayaan u dhigan doonaa Eh, miraha marka ama fruitiska waxa loo yaqaano Eh, waxaa ka mid ah sida tufaaxa eh, spandeska zaytuunka cambaha eh, mata cinabka iyo waxyaalaha la midka ah ayaa waxaa la yidhahda fruitska macnaha si aan xoogaha yar u faahfaahino marka fruitskaas oo tirada badan oo boqolaalka gaaraya eh, ilaahay uu noogu eh, nimceeyey oo mataqaana aan helayno dhulkeenana uu ilaahay eh, nooga soo saaray Eh, mataqaanaa meel kastana laga heli karo ayaa insha allahu tacaala halaqaadkeena aan ku qaadan doonaa xiga ee soo socdo Eh, marka fruitska ama mirahan marka insha allahu tacaala faa'iidooyin badan ayaa laga heli doonaa marka muxuu yahay fruitska ama miraha maxay yihiin insha allahu tacaala Eh, miraha ama fruitska eh, waa jirka geedka taranka bimacnaa waa jirka uu soo saaray geedka taranka uu tarmaya ee bislaaday haddana mirihiisa ayaa marka waxaa la yidhaahdaa fruitska la yidhaahdaa fruitska waxaasaa la yidhaahdaa cimbaha ka mid ah ee mataqaanaa canaastaa ka mid ah orangeska ka mid ah liintaa ka mid ah ee babayiga ka mid ah tufaaxa ka mid ah iyo dhammaan miraha intaasaa la yidhaahdaa marka faa'iidooyinka caafimaad ee miraha iyo khudaarta kala duwan ayaa ah marka mid aan la dafiri karin oo aan lasoo koobi karin run ahaantii ee laga bilaabo een, hibadaada habdhiska dheefshiidka oo wanaagsan ee, si kor loogu qaado marka caafimaadka ee, wadnahaaga si aad u daryeesho lafahaaga waxaad u baahan tahay xaddi badan oo marka vitamiinadan miraha uu ku jiro inaad isticmaasho daryeelidda lafaha ee, daryeelidda ilkahaaga daryeelidda indhahaaga daryeelidda maqaarkaaga jirkaaga xibnaha muhiimka ah iyo dhammaan qeybaha uu ka kooban yahay sistemyada bani aadamka ee ayaad uga baahan tahay aan uga baahannahay inaan isticmaalno xaddi badan oo ka tirsan ee mirahan fruitska ee hadiyadaha marka ay miraha iyo khudaarta kala duwan ayna siiyaan marka ayaa hubaal ah kuwa aan la tirin karin haddii la yiraahdo waa la tirkoobaya runtii boqolaal waaye insha allahu tacaala ee marka muhiimadda marka ee ay inoo leeyihiin fruitska ama miraha insha allahu tacaala ee khudaarta ee inkastoo oo miro kasta ama khudaar kasta ay leedahay nafaqooyin u gaar ah oo ka dhigaya mid gaar ah oo ka faa'iidaysanaya aadanaha ayaa waxaa jira marka dhowr nafaqo oo caadi ah oo inta badan miraha iyo khudaarta ay ku jiraan Eh, sidaa darteed marka halkan waxaa ah liiska qaar ka mid ah een, ah, nafaqooyinka ugu muhiimsan ee ay bixiyaan miraha iyo khudaarta ee uu aad uga baahan yahay jirkeena bani aadamka Eh, waxaa ka mid ah marka nafaqooyinka ugu muhiimsan ay bixiyaan miraha iyo khudaarta ee uu aadka ugu baahan yahay jirkeena bini aadamka ayaa ka mid ah eh, ironta ka mid ah maadada birta ah eh, jirkeena aad iyo aad ugu baahan yahay isla markaan soo saarta maadada oo hemoglobinka ama h b kor u qaada Eh, sidoo kale maadada calciumta ee dhista lafaha jirka bani aadamka vitaminska dhammaan noocyadooda kala duwan kuwaasoo bixiya eh, nutrientska ama nafaqada jirka isku dheelitira eh, ama maadada fiberka eh, caloosha socsiisa ama jilcisa ama folateka vitamin b 12 proteinka ama jirka nafaqeeya een, carbohydrateska enerjiga ama tamarta jirka waxa siiya magnesiumta maadada dhiska iyo lafaha iyo ilkaha ka qayb qaadata ee jirka bani aadamka potassium iyadana sidoo kale maadooyinka jirka dhisa iyo sodium oo mataqaana iyadana ka mid ah maadooyinka difaaca xoogan u leh jirka bani aadamka intaas oo mataqaanaa maada oo mid kasta wadata intaas oo vitamin iyo markaasi een, faa'iidooyin badan ayaa ku jirta fruitska ama miraha Ee, marka marka ee, waxaan helaynaa marka fikrad ama aqoon yar oo ku saabsan nafaqooyinka iyo faa'iidooyinka ay inoo leeyihiin marka haddaba marka ee, waxaan kusoo qaadan doonaa xalaqaadkeeni dambe ee, miraha iyo khudaarta ugu sarreysa sida ay u kala horeeyaan isla markaasna ay u ka- u kala qiimo badan yihiin iyo faa'iidooyinka caafimaad ee ay kala leeyihiin ayaan kusoo qaadan doona xalaqaadka dambe insha allahu tacaala aada iyo aad aa umahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay sheekh maxamed ismaaciil oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrin soomaalida dhexdeeda ku badan oo aan la mahdinayn haddii aan laga fogaan wuxuu sheekhu ka digey in carruurta hantida iyo magaalooyinka intaba la habaaro
masalooyinkaa lixda ah oo nebiyullaahi ibraahim uu ilaahay baryayo waxaa ka mid ah inuu nebiyullaahi ibraahim dalka iyo ciidda u ducaynayo waxaa ka mid ah inuu ubadkiiyo dhallaankiisa u ducaynayo nebiyullaahi ibraahim ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inagu yidhi fii aayatin ukhraa macnaheedu yahay ku dayda nebiyullaahi ibraahim walakum uswatun xasanatun fii ibraahiima marka qur-aankan kariibkiihi wuxuu u soo degay inuu caadooyinka iyo dhaqanka ummadaha ee xunxun inuu bedelo qofka mufasirkiina waxay ku fiican tahay ummadda marka uu la khitaabayo iyo kitaabka qur-aanka wixii iskaga beegan inuu isku beego laakiin haddii zamankii nebiyullaahi ibraahiimun aan taagnaano xaaladda maanta aynu ku jirnay ummaddeennu ay ku jirtana waxba aan laga magacaabin qofku ma dareemaya iyo qur-aanku la hadlayaa marka waxaan in yar baraarujin lahaa baaraka allahu fiina wa fiikum markaynu ummadda nahay soomaali kagama dayano nebiyullaahi ibraahim inaan ubadkeenna u ducayno iyo inaynu dalkeenna u ducayno nebiyullaahi ibraahim beytullaahi alxaraamka ayuu u duceeyey fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warsuqhum min ahamaraati lacallahum yashkuruun innagu markaynu dalkeenna joogno maxaynu samaynaa tusaale yar baan idin siinayaa dhaqankeenna ku jira dadkeenna soomaaliyeed markay xeebta ka soo kacayaan ay ka soo guurayaan reemiyigu ay awrta rarayaan awrta waxay ku raraan ma taqaanaa waxay yidhaahdaan markay awrka rarayaan ay soo guurayaan kaa shaqaystaya shamaal kaa qarax buu ku qa- yani ku- ku raraya awrka han- ha ha gubtee guban wuuna soo gubay waa kulaylka markuu ka soo baxayo ha gubtee guban wuuna soo gubay isagoo habaar kaga yimi buu hadhow ku noqonayaa markuu oogada u soo baxo oo muddo uu joogana markuu ku sii dhaadhacayo xeebta oogadana wuu sii habaaraa wuxuu odhanayaa allow oogoy oog lagaa shido ayuu awrka ku raraya allow oogoy oog lagaa shido oog iyadoo awaara iyo saxariir iyo mashaakilaad oogadii ku dhacay ayuu hadhowna u baahdaa sababta oo ah carabkani waa qalin waxa aad ku hadasho soomaalidu waxay tidhaahdaa ilaahay gaf waa kaa hadlaya kaagama satago waxaad odhanaysaa hebelow ka warran bal gurigaaga guri yaroo xun oo laba maqsina ayaan deganahay bal ka warran islaanta waniya waa islaan yaroo xun oo aan macno badan sii lahayn oo imise carruuray ku haysaa wallaahi saddex yaryaroo carruuroo maxaanku idhahdaa cawlcawlan oo duuflaba ay haysaa oo nin maxaad cuntaa wallaahi bariis yaroo jay ah ayaan maalintii ku qadeeyaa oo xoolahaagu waa imisa waa xan yar oo aan naf lahayn oo aan reerkaba ku fillayn oo maxaa kuu baxa waxoogaa yaroo gara waan sanadkan beeranno intiisii badnaydba way naga xumaata wax walba waxun buu ka dhigaa noloshiisa oo dhan wax yaroo xunoo caynkaas wax yaroo xunoo caynkaas waana dabci ma ahan sunnihii nebi ibraahimna ma ahan carruurta marka la korinayo ambiyada ilaahay way u ducayn jirtay iyo dadka saalixiinta ah imaam axmed binu xambal raxmat ullaahi calayhi imaam ahli sunna waljamaaca ayaa waxa uu ka warramay inankiisii caalimka ah ee cabdullaahi ayaa wuxuu yidhi aabba markaad sujuudda ku jirta waad ku dheeraataa sujuuddee maxaad uga jeedaa markaasaa wuxuu ugu jawaabay axmed binu xambal aabbe sababtaadaan sujuudda ugu dheeraadaa sababtaada ayaan sujuudda ugu dheeraadaa inuu ilaahay ku islaaxiyo nebiyullaahi ibraahim wuxuu baryayaa ilaahay rabbi ijcalnii muqiima salaati wa min duriyatii ilaahayow anigiyo ubadkaygaba kuwa salaada ooga naga yeel rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin marka caruurta maal la siiyo iyo adduun lagu kaba iyo laguma toosin karo sunnada ambiyadu waxa weeye inay caruurta u duceeyaan nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ismaaciil iyo isxaaq intuu laabta ku qabsado ayuu odhan jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kulli shayطaanin wahaama wa min kulli caynin laama nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xusein intuu laabta ku qabto ayuu odhan jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kulli shayطaanin wahaama wa min kulli caynin laama marka nebiyullaahi ibraahim inaan kaga dayanno dhaqankaa wacan ee in dalka loo duceeyaa oo duunyada loo duceeyaa oo caruurta loo duceeyaa oo ooryaha loo duceeyaa ducadan haddii aanay wax taraynin ilaahay ducaysta inama yidhaahdeen maxay saxaabadaa weydiisay nebi allow haddii wax walba qadaran yihiin ducadani maxay macno leedahay hiya min alqadar buu yidhi nebigu calayhi salaatu ducadan lafteedaaba qadarkii ka mid ah ducada lafteeda ayaa qadarka ka mid ah ducada ilaahay la barye niyad saalixa lagu baryana inay nolosha wax ka beddesho in badan baan soo aragnay nebiyullaahi zakariya aad arkayseen oo gaboobay oo timihii caddaadeen oo lafihii nuglaadeen oo haddana ilaahay baryaya rabbi hablii min ladunka duriya ilaahayow waxaan weyddiisanayaa wiil idhaxla markii la yidhi wiil baa lagu siinayaana dabcigii iyo caadadii nolosha markuu eegay siday isu qabanaysaabuu isweydiiyey siday isu qabanaysaa isbeddelka sidaasa waxaa dhaliyey markuu ilaahay baryey oo nebiyullaahi zakariya markuu u soo galay maryama oo khudaar ilaahay uu siiyey oo khudaartii wakhtigan wakhtigeedii kale maala haddii jiilaal la joogo tii guga oo kale loo keenay ayuu markaasuu ilaahay baryey deedna ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddii taranka ayaa isaga iyo uu u soo celiyey ooridiisiiba haddaynu siyaa inta bada inta ilaahay uu duca uun wax ku bedelay aynu caawa ka sheekeeya isnidhaahno kama gayoonayno inta duce intuu ilaahay aqbalay uun dabeecaddii noloshaba ilaahay uu wax ka bedelay waxaa ka mid a nebiyullaahi yuushac ibnu nuun markuu jihaadka la gelaya camaaliqadii beytulmuqadas haysatay salaada casar ayuu dagaalka bilaabay ilaahay buu baryo wuxuu ihi ilaahw cadceedda ii jooji rabbiyow cadceedda ii haki intaan baytullaahi almuqadas ka xoraynayo masiirkii nolosha iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala xuduuddii uu ugu talagalay cadceedda wuu hakiyey intii uu jihaadka ka farxalanayey cadceeddu halkii kamay dhaqaaqin waa cadceedda caalamka oo dhan ku wareegeysa ayaa ducadii nebiyullaahi yuushac ibnu nuun ilaahay ku joojiyey udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ducadu wax sahlan ma ahan laakiin maxay u baahan tahay yaqiin iyo qalbi saafiyay u baahan tahay marka waxa muhiim ah inaynu ku dayanno nebiyullaahi ibraahim oo aynaan dhulka iska habaarin oo aynaan caruurta iska habaarin oo aynaan adduunyada iska habaarin ee carabka aynu wan bal carabta eeg wax kasta alxamdu lilah alxamdu lilah wax kasta hadday ku dhacaan waxay carabkooda bareen mar walba inay hadal fiican isaga oo khamriga cabaya oo ku maydhanaya buu haddana alxamdu lilah odhanaya waa wax la yacni qal waa la baray carabkaa la baro lagu dabeecey waxaa laga yaabaa xaaladda uu cidhiidriga ku jira ama uu macsiyada ku jiro ereygaasi inuu aqbal yeesho ilaahay qalbigiisaba ka masaxo macaasida dabadeedna istiqaamo uu ku helo marka carabka waa la wanaajiyaa godobtana waa la iska ilaaliya hadalka galfka ah waa la iska ilaaliya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي